barnaamijka dhallinyarada maanta
wacano wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa arbaca bisha januari waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa sababaha keena burburka ururada dhallinyarada
waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo haddeer garanayo gobolka ururo aada u fara badan sameeyey oo mid walba maanta uu iska jooga suuqiisaas markii uu waayo ururkii dhaqaale iyo fikrad kale cid ku caawisa iyo maamul yahay-ad wax caawiya kadibna qofkii si mooral jabaaba ururkii ama uga sidoo kalena waxaan idiin haynaa qaar ka mida dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso ee ka shaqeeya meheradaha timaa timaha lagu jaro oo samaystay urur ay ku midoobeen yacni waxyaabo badan aan u baahannahay ayaa jiro oo aan awal nala ogeyn hadda si aanu jecel lahay in nala ogaado dhammaan hay-adaha waraaqaha waanu u geynay waa isu sheegnay dhinacan dowladda waana ogyihiin
dhinaca suugaanta maantana waxaan dhegaystayaasha u haynaa
xidhiidhkii jacaylka kuleylkiisa isoo gale waxaan aad ugu qosla waa tahay kadeedkii jaceylka kuleelkiisa ay soo gala marka ay tiri bakiilaa saaran aniga- anigaba xil in ugu filan waa sidaa qodobadaasi iyo kuwo kale waxaad ku dhegaysan doontaan intuu socda barnaamijka dhallinyarada maanta hase ahaatee marka hore warka caalamka oo kooban
sarkaal ka tirsan milatariga dalka iiraan ayaa maanta oo arbaca ah sheegay in toban ka mid a badmaaxayaal u dhashay dalka maraykanka oo ay xabsiga dhigeen dalka iiraan kadib markii ay ku soo xadgudbeen sida ay sheegeen biyaha dalka iiraan in la sii daayey telefishinka dalka iiraan ayaa ka soo xigtay taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka generaal ali fadaawi in uu sheegay in dhibaatada haleeshay kooxdan maraykanka ah in ay ahayd cillad farsamo oo dhinaca qalabka hagista ah taas oo ku kaliftay in ay galaan biyaha dalka iiraan kooxdan oo ka kooban sagaal nin iyo haweeney ayaa ku safrayay doonyar iyaga oo marayay biyaha gacanka bershiya waxayna ka yimaadeen dalka kuweyt iyaga oo u socday dalka baxrayn hase ahaatee mar keliya waxaa ka go'day isgaadhsiintii mas-uuliyiinta gobolka bari ee dalka afghanistan waxa ay sheegayaan in weerar isugu jira bunduq iyo bambo lagu qaaday magaalada jalaalabad maanta oo arbaca ah inay ku dhinteen toddoba qof oo ka tirsan ciidamada ammaanka waxaana ku dhaawacmay toban qof oo kale oo saddex ay yihiin dad rayida booliska iyo dad goobjoog ahaa ayaa sheegay in weerarka lagu bilaabay qaraxyo waaweyn oo dhowr ah meel u dhow qunsuliyadda ay bakistan ku leedahay magaalada jalaalabad halkaasoo markaasi halkaas oo u sii dhow qunsuliyadda hindiya waxaana kale oo ku yaalla goobtaasi cisbitaal iyo iskuulaad waxbarasho
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a laba kun iyo lix iyo toban ayaa la marayaa january durba saddex iyo toban waa sii dhammaatay bartankay maraysaa mise bishii waa bartanba marka marba haddii intaas la soo gaaray inta kale gooray ku dhaaftay sibiq bay igu soo galeen maqli jira ismaaciilo iyadoo weliba janawari la joogo barof la-aana xilliyada qaar waxaa jirtay gudaha eh, magaalada washington in iyo agagaarkeedaba in barafka uu tuutuurnaa oo aad moodo sidii maaragtay Waxaan la Cawka- sheegi karin.
Al- allah u naxariista cawka maalin la weydiiyey imse ciidadu waa soo joogtay ay imse january oo baraf taagan yaa soo joogtay caashay
waa januaridii ugu horreysay ee inta aan joogo dalkan maraykanka oo aanan arag baraf wadooyinka aan oolin oo weliba mararka qaar dee dharka caadiga ee da lagu xirto gudaha soomaaliya ee dadku ay sitaan marka waa la yaaban yahay waxaa laleeyahay malaha een, diirimaadkii caalamka miya washington ka soo bilowda hadda imse january bay ahaa intaas
waa su-aal adag waxaan ogahay horta inay sideed ka badan yihiin Ay, sideed kor bay u dhaafeen sideed kore u Mm, dhaafeen durbaba ka war wallahi waa wakhtigu socon waa ta ayaan barnaamijka gudagalla mar kale ismaaciilow een, inta badan dhallinyarada een, marka ay dhallinyaro yihiin de dhallinyaraaba la yidhi waxay ku hamiyaan waxyaabo fara badan oo isleeyihiin degaanada ay ku nool yihiin inay wax ku soo kordhiyaan haye laakiin inta badan mararka qaar waxaa dhacda in ay kala kulmaan niyad jab markay waayaan cid ay ra'yigooda la qaada cid eh, kabta cid een, markaan soo koobo dhaqaale markay waayaan ay ku riixaan iyo cid maaragtay een, la riixda programka ama laakiin caasha Ah.
xaggan wadamadan reer galbeedkao kale dhallinyarada iyagu iyagaa fikradahooda hirgeli iyagaaba la daba fadhiistaa fikradaha ee laakiin ismaaciil waxay ku xiran tahay fikradaha marka aad keento haye waxaa la yidhi een, inkastoo nin geesi ah raggu u geed adeegay haddaan garabka laga qaban Mm.
haddaad ra'yi walba keento Mm.
haddaad weydo cid garabka kaa gasha waxaa la yidhi geesi garab la-aanaa ka adag waan gartay waa tahay eh, inta badan dhallinyaradaasi waxa ay samaystaan ururo kala duwan hase ahaatee marar badanna waxaa ku dhacda in ururadaasi ay guuldaraystaan sidaan horeba u sheegay wariyaha v o a ee magaalada Naas- laascaanood cabdiraxiin cabdikariin olol ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaaladaasi dhalinyarada magaalada laascaanood ayaa si weyn uga hadlaya burbur ku imanaya ururada bulshada ee dhallinyaradu ay iska leeyihiin waxayna sheegeen in ururo fara badan oo dhallinyaradu ay lahaayeen ay meesha ka baxeen dhallinyaradan ayaa v o a waxa ay uga warrameen dhibaatada iyo waxyaabaha saamaynta kule inay meesha ka baxaan ururada dhallinyaradu ay ku midoobaan ah, kuwaas oo ka shaqeeya horumarinta waxbarashada caafimaadka wacyigelinta iyo waxyaabaha dhibaatooyinka kuwa dhallinyarada qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa waxa ay ka hadleen waxyaabaha ay isleeyihiin burburka oo ay ku keenayaan dhallinyarada ururada ay iska leeyihiin farxaan xuseen bootaan oo ka mid a dhallinyarada sida weyn ugu jirta ururadaasi qaarkoodna ay ka burbureen ayaa waxa uu ka hadlayaa dhibaatada dhallinyarada ka haysata dhanka ururada bulshada haddeer anugu waxaan kasoo shaqeeyey saddex urur ururkii koowaadaan ka shaqeeyey waxaa two thousand tankii waxaa la dhihi jiray hiba organisation urur wuxuu ahaa samafal oo ka shaqeeya caro- caafimaadka iyo horumarintiisa ururkaasi wuu burburay sabab wuu burburan waxaa ka mid ahaa dhaqaale la-aan iyo waxaa ka mid ahayd iyo in dhallinyaradii ay fahmi waayeen aqoon fiicanna u yeelan waayeen ururkii labaadaan ka shaqeeyeyna wuxuu ahaa urur aan dhisnay labadii kun iyo tobankii labadii kun iyo tobankii bishii lixaad ururkaasi waxaa la dhihi jiray c h d o community health development organisation baa la dhihi jiray ururkaasi isaguna sidoo kale markaan muddo ilaa lix bilood oo wadnay oo aan ku shaqaynaynay wax badan bulshada u qabanay ayaa isagana waxaan ugu tubiyay caqabad xagga dhaqaalaha ah kadibna dhallinyaradii ururka samaysatay uu isku fahmi weyday markii dhaqaale burbur ku yimi cid kaloo ka caawisana ay waayeen hay-adaha maxalliga iyo wax dowlad dhex oo ka caawisa ururkaasi wuu burburay markii dambena waxaan galay urur kale oo zonse la dhihi jiray oo ardayda midowga caafimaadku isugu yimaadeen annagoo laba qaybood ahaa ururka isagoo sidoo kale wuxuu burburay dhaqaale la-aan dhaqaalahaasoo dowladna kaa caawinay dadkii bulshadii gobolkiina ay magaranaysaa wacyigeli fara badan ba ayna ku haysan in ururkan wax qaban karo kadibna dhallinyaradii halkaas caqabad fara badan iyo niyadjo fara badan kala kulanto waayo qof doonaya inuu bulshadiisa ku hamiyey inuu wax ka qabto wadooyinka kale caafimaadkoo kale dhaqaalana u waayo ururkiisina uu ka burburo talabaadoo kale waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo hadeer garanayo gobolka ururo fa- aada u fara badan sameeyey oo mid walba maanta uu iska jooga suuqiisaas markii u waayo ururkii dhaqaale iyo fikrad kale cidku caawisa iyo maamul yahay-ad wax caawiya kadibna qofkii si mooral jabaab oo ururkii ama uga burburaya ama iskaga tegayaa wiilasha oo keliya ma aha kuwa ku midooba ururada laakiinse waxaa jira hable iyaguna si weyn ugu mashquulsan inay sameeyaan ururo bulsho oo dhallinyaradu ay iska leedahay mune axmed cumar oo ka mid ah dhallinyarada magaalada laascanood ayaa sheegtay ururo fara badan oo ay sameeyeen hablaha iyo wiilashuba inay meesha ka baxeen iyadoona sababo dhowra uga dhigtay in burbur uu ku yimaado ururada dhallinyaradu ay iska leeyihiin ururku markuu aasaas yahay cid kaa qaabisha aysan jirin guriga lacagtiisii qalabayntiisii een, bajetka xataa marka aad een, maxay tahay burbus garaynaysid eh, lacag baa ku baxaysa waxaasoo dhan haddii aysan jirin cid kaa qaabisha idinka dhexdiina aad contribution isku qortaan kow contributionkaasaaba layskaga dhacaya meesha haddii lacag laysku weydiiyo way ku kala tegayaan marka een, maxay ahaatay waxyaabaha kaloo layskaga dhacay waxaysan jirin oo iyan magaaladu lahayn dallad midaysa ururadii magaalada contribution maalin walba qofka jeebkiisii la gurayo waxaa dhacaysa de markuu sanad jiray laba sano jiray wax mashaariicana uusan helin intaasna uu ku taagnaa een, jeebka iyo contributionka la ururinayay inuu iska faylgaroobo aanu sii jirin in ururo aada ku jirtay oo aada si weyn u samayseen oo aada sharciyadiisa iyo volonteernimo in looga shaqeeyo markii dambena si guuldarro ah ku dhammaaday urur baa jiray aan abaabulay usoo gaabinay basic health organisation b h o isaguna sidoo kale sidaan imika soo tilmaanay wuxuu ku feelgaroobay lacag isweydiintii markii lacag la isweydiiyey ee la yaray guri kariis hala bixiyo oo hala qalabeeyo maxay hala qabto buu qof waliba dib u gurta oo sii socon waayay waxaa jira ururo badan oo iminka aan rajo weyn ka qabin ha waxaa iminka rajo weyn ka qabin iyaga sii jiritaankoodii kow miitinki marka laisugu imaanayo qof waliba wuxuu ka horumarinayaa dantiisii gaarka ahayd dantii ururka marka marka maanta isku yidhi heblow maanta miitin baan leenahay waa kan waxaa laga yaabaa inuu tu kale ou leeyahay uu ka horumariyo marka way jiraan organisation badan oo ururadii aynu naqaanay ee muddada badan soo shaqeynayay ee maxay hatay aan maanta odhan lahayn waa wax lagu dayan karo way burbureen laakiin waxaa jira urur dumar khaaska u ah oo la yidhaahdo hanaqaad oo isagu ilaa imika jira oo soo saara xirfad fara badan dad badan oo iskiilis yaqaano oo hablo khaas ah cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
farshaqaan waxaa noo ah maxamed colaad xasan haye waxaan isleeyahay daandaansi buu wadaa maxay noo xig ismaaciilo caashay een, eh, inta badan marka qurbaha la yimaado waxaa jira waxyaaba badan baa aada isu bedela ay tusaale ahaan waxyaabaa laga yaabaa dalka in shaqooyin aan aada loo xiisayn baa halkan waxay yihiin dee dad gaari ay tagaan waa garta tusaale ahaan oo kale dalka markaad tagtid oo kale haddaad istira timaa soo jaro waxaa laga yaabaa laba dollar saddex dollar hal dollar afar dollar shan dollar meelahaasaad ku jaranaysa timaa waa garta waxaa laga yaabaa dadkaas inaan dhaqaale badan helin oo weliba oo weliba een, dadka lacagtaas la baxayan waa kuwa heli kara inta kale marka xaafadaha la joogo xaafadaha dhalinyarada iyadaa soo jirta wakaa wakaa laakiin maraykanka oo kale ha maalin dhowdoo kale timahan soo jaranay waa garta ka muuqataa
waxaa meel baan tegey waxaa layga qaaday labaatan dollar horta labaatan dollar waa timo jaristi waa garta intaa waxaa kuu dheer gacan laab ama bakshiish
waxaa la yidhahdaa een, premio bremi ama tib waa garta xaggan maraykan tib baa laga yidhahdaa waa garta tibtuna waxa weeye maraykanka way ka sharciyeysan tahay macnaha waxa weye qofka tusaale ahaan hudheel haddaad wax ka cuntid oo cunto aad ka cuntid oo qofkii dalab kuu keeno qofkaas cuntadu waa shan dollar haddii tusaale ahaan lagaa siiyo ama labaatan dollar ama konton dollar ay waxaa jiraysa lacag kaloo dheeraada waa garta oo la sharciyey weliba marka gentlemanis baa agreement weeye oo qof kasta waa inaad fahantaa haddaad reer magaal tahay Ah.
waa inaad fahantaa waa garta haddii aad kaard ku bixisidna wuu kuu keenaya meel buu kuusoo banaynaya waa inaad halkaas tibtigu qorto meel baaba marka ay xaanshida is- uu soo daa markay soo daabacamaysa xaanshida meel baaba t- ku taalla tibtiina halkaa ku qor lagu banaynaya marka haddaad doonto waa ka tegi kartaa laakiin Laakiin inta badan lagama inaad tago reer magaal ahayn baa lagu fahmaya Waa gar- waa garta waa bakshiishkii marka markaa bakshiishkii weeye laakiin waa laaluush la sharciyey soo maa haddii dhinac kale laga fiiriyo adigu waa kind of waa lacag loogu Waa wuxuu talagalay in lagu lagu heshiiyey.
kabo Ha, Waa aad iyo aad aad iyo aad. marka warbixintan soo socotoo kale qaar ka mid ah daba dhalinyarada ku nool magaalada boosaaso ha ee timaha jara mhm.
ayaa intay isu tageen bay urur samaysteen Waa.
marka Hay.
waayo badan iyo duruufo kala duwan iyo eedeeno kala duwan iyaga qudhooda loo soo jeediyey maxay ugu baahdeen markaa laleeyahay eedeymaa waxaa jira waxyaaba badan oo marar kala duwan dhinacooda laga tirsaday waa garta markaa si ay iyaga qudhooda su ogaadaan ayay ururkan samaysteen marka wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamed yuusuf ayaa wuxuu la kulmay guddoomiyaha dhallinyaradaasi ay doorteen waa cabdi mire dacar
yuusufow horta waxaan ugu kalifay hawshan markaa waxa weeye waxaanu u samaynay oo u abaabulay waxa weeye dadku hay-aday ku xiran yihiin een, borogaraamo kale ku xiran yihiin in la ogaado isku dubnaadaan way fiican tahay haddii aan laguba ogeyn waa dhibaato marka waxaan ugu kalifay in aanu samayno guddi iyo guddoomiye iyo xoghayn iyo yacni urur waxa weeye in hay-adahana aynu ogaadaan oo hadday caafimaad ka tahay hadday tahay wacyigelinta hadday tahay hadday tahay mashaariic ah waxba- waxbarasho yacni waxyaabo badan aan u baahannahay ayaa jira oo aan awal nala ogeyn hadda si aanu jecel lahay in nala ogaado dhammaan hay-adaha waraaqaha waanu u geynay waa isu sheegnay een, dhinacan dowladda waana ogyihiin oo yacnihi way naga warhayaan dowladdeeda puntland khaas ahaan boosaaso marka taasaan ugu kaliftay soo lama oran karo marka inaad hadda guddi samaysataan dowladda ayaa idinku cadaadisay maalmihii u dambeeyey waxaa soo baxay eedeyn la xidhiidha in gudaha magaalada boosaaso ah ay ka bilaabatay in haweenka timaha loo jaro Een, horta niyo w- way jirtaa waa magaalo weyn waa magaalo ganacsiyeed boosaaso dadkeedu isma yaqaanin meheradaheedu isma yaqaanin ilaa aanu tiro koobnay oo yacnihii aanu ogaanay way dhacdo mar soo martay waa dhacdo in gabdho tima loogu jaray hase ahaatee aanu tallaabo markii aanu anagu hawshan bilownay ee aanu dhammaysanay hawshiiana loo ansixiyey meel walba in aanu tallaabo ka qaadnay wixii falkaa sameeyey dowladdana yacnihii aan u sheegnay waana soo afjaray oo ma jeclin wixii ka dambeeya taay dhacdadaa yaree dhacday wixii ka dambeeya inaanu maqallo oo aanu ogaano wixii dambe ku kacana waxaanu jecel lahay inaan dowladda si khaasa ugu wargelino u soo qabanno gacanta u gelino waaya inta badan ee, dhallinyarada timaha jara iyo weliba kuwa loo jaraba dhibaato badan ayay ee, la kulmaan waxaa arkaysaa nin dhallinyaro ah oo ka cabanaya inuu siduu u baahnaa loo jarin kadib wuxuu qofka kale ku adkaynaya timaha u jirayay oo dhallinyarada ah inuusan lacag siin maadaama timaha uu ka khalday arrimahaas waxaa qabada jira ma haa waa jiraan waxaweeye dhallinyaradu isku mid maaha dhallinyaradu ilaa iyo xad waa dhallinyaradayadii waa dhallinyaradii waddanka aan ku wada noolayn isnaqaanay isla ekayn een, dee faraheena ilaahay ma simin waa khasab waa la helayaa mid yacnihii dee qaldama waxaweeye waa arkaynaa oo waa noo imanayaan oo waa la kulmaynaa oo waa ka warhaynaa waxaweeye waa qancinaynaa kii yacnihii qalad loogu jaro inaanu saxno waa jecel laha inaanu si wanaagsan oo isbishila u jaro oo yacnihii aanu ku yacnihii aan ba- aan bodaadi- bogaadino inuu yacnihii sida bilaadanka wanaagsan ee wejigooda iyo feyskooda wanaagsan yihiin ee adaabta iyo ixtiraamka mudan inuu u jarto oo aanu dadka iska dhex saarin oo la oran qofkaas soo socdaa ee dadka kasoo dhex baxay waa qof si qaab daran u jaran oo aan bulshada u yacnihii hagaajisnayn ma jeclin inaan aragno waxaanu jecellahay inaan haddana u sheegno inaan dhallinyaradeedu waa dhallinyaradeedii waxaanu jecellahay inay fayskooda hagaajiyaan madaxooda hagaajiyaan ka shaqeeyaan si wanaagsan oo hooyadooda iyo aabahooda iyo mujtamaca ay la nool yihiin ba ay u bogi karaan in ay yacnihii u jartaan timaha waa jecellahay inay sameeyaan annagana waxay noo tahay sharaf oo waxaa la oranayaa si fiican baa lagugu soo jaray markii inankii hooyadii tiraahdo waxaweeye annagana waxaa naga soo gaaraysaa halkaas wanaag oo waxaweeye dee mar haddiiba waalidkii uu yidhi si fiican baa lagugu jaray waxaweeye wanaag ka dambeeyaa ma jiro aabihiina yidhaahdo yacni wallaahi si fiican baa lagugu soo jaray kaasi wuxuu ahaa cabdi mire dacar guddoomiyaha koox ama dhallinyaro tima timaha jarta oo samaystay urur waxaana wareysanayay wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf caasha waxay kusoo dhacaysaa ismaaciilow een, waxaad tiri maalin timahan soo jarto labaatan dollar baan bixiyey bremiyana waan ku daray haye markaa bremi isticmaalay allah u naxariistay kelmadaas aabahey baan ka dhaxlay waa baqshiishkii haye markaa bremi aan idhahdaa haye Een, marka la joogo meelaha qaar sidaad sheegtay waa waa shaqooyin ay dadku yidhaahdaan shaqo macno leh maaha laakiin halkan Absolutely.
gawaarida ugu sarraysa ee ugu qaalisamaysataan dhallinyarada timaha jirta halkani dad ka mid a xafiisyada ayaa ka lacag badan caasha oo dhar cadcad oo tay soo oo xidha haddii maanta iyo berri lala daba taagan yahay xafiis soo fadhiiso weligoodna aan imaan waxay ku leeyihin "Ma lacag yaraa halkaasaad ka qaadataan waxaas wax jira maaha kaalmihiis sugaanta soo gaarnay dee waa waa heestii banaadiriga ahayd adduun isku daba dhacay kooxdii- kooxdii shareero codkeeda ay soo gaaraysa ha kaalay imaaw kaale imaw weli waxay leedahay kaale imaw aan koodne waa kaale imaw aan waana- haasawne waaw war ismaaciil dhalashaa lagu siinaya markan codadka axmed naaji iyo faadimo qaasin
Thank you.
kadeedkii jacaylka kuleylkiisa ay soo galee
amba kiilaa isaaran waa laisku jiibiye halkaasi adduunkana wuxuu uga qiimo badan yahay male marka la yidhaahdo dhinacaaga hay dhinacayga niguda laysaga jiibiyo labada dhinacboo laysla jaan qaado oo laisla fahmo oo jiibtii jaantana laysla helo sidaan oo kalea loo heesayaa markaasi waan gartay maxay noo xiga cashay waa xubintii ciyaaraha oo inoo hayo axmed cali sheekh
aynu ku bilaabnay xiriirka kubadda cagta adduunka ee fiifa ayaa shaqada ka celiyey xogayihii guud ee ururkaasi jeremy valk shaniyo konton jirkan reer faranse ayaa waxaa iminka saaran ganaaxa dhaqdhaqaaqyada ciyaareed looga mamnuucay sabababa la xidhiira inuu ku lug lahaa fadeexad looga faa'iiday iibinta tigidhada koobka adduunka fiifa waxay ku talisay in jeremy valk laga mamnuuco dhammaan ciyaaraha muddo sagaal sana ah vaalka oo la magacaabay sannaddii labakuniyo ayaa waxa uu iminka wajahayaa eedeemo ku saabsan inuu laaluush qaatay kuwaasi oo uu iska beeniyey bayaan ka soo baxay fiifa ayaa lagu yidhi guddiga degdega ah ee fiifa waxa uu go'aansaday sagaalkii bishii januari ee sannadda in jeremy valk laga ceeriyo shaqadiisii ahayd xogayaha guud ee fiifa taasi oo dhaqangelaysa si degdeg ah horyaalka bremier league ee dalka ingiriiskana kooxda man united ayaa waxay u martigelisay xalay kooxda newcastle united waxaana ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka st james bark ay ku dhammaatay saddex gool iyo saddex gool man united ayaa waxa ay ciyaarta mar ku hogaaminaysay laba gool iyo waxba hase yeeshee newcastle ayaa soo barbaraysay waxaana markii saddexaad ay heshay fursad kale oo ciyaarta ku badin kartay markii wayne ruune uu xilli dambe ciyaarta u dhaliyey goolkii saddexaad hase yeeshee newcastle ayaa daqiiqadii sagaashanaad bareejisay kooxda man united waxaana ciyaartaasi oo aad mid aad u xiiso badan ay ku dhammaatay saddex gool iyo saddex gool tababaraha kooxda man united louis van hall ayaa waxa uu ku eedeeyey ciyaartooydiisa in ay iska khasaariyeen fursad ay ku badin kareen waxaana uu sheegay inay dhalin kareen lix gool ciyaaryahan jesse lingard iyo marwan fileni ayaa laba gool waxa ay heleen fursado ay ciyaarta ku soo afjari kareen hase yeeshee waa ay khasaariyeen fursadahaasi oo ma aysan dhalin ciyaarihii kale ay dhacna kooxda aston villa oo ah kooxda ugu hoosaysa horyaalka ayaa waxa ay gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga crystal palace inkastoo weli ay fadhiso kaalinta ugu hoosaysay horyaalka maantana waxaa dhici doona kulmo kale oo ka tirsan horyaalka premier leaga dalkaasi waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan sida tan chelsea ayaa garoonka savon bridge waxay ku martigeli doontaa naadiga west bromwich albion man cityna waxa ay garoonka itixaad isku arki doonaan kooxda everton southampton iyo watford ayaa kulmi doona stoke city waxay martigelin doontaa naadiga norwich city swansea cityna waxay la kulmi doontaa sunderland halka kooxda tottenhamna ay garoonkeeda white hartland ku martigelin naadiga lester city oo kaalinta labaad kaga jirta horyaalka bremier liaga hase yeeshee ciyaarta ugu xiisaha badan waa ciyaarta dhex mari doonta kooxda liverpool oo garoonka anfield ku marti qaadi doonta kooxda arsenal oo horyaalka hogaaminaysa kooxda liverpool waxa ay shalay la soo saxiixatay ciyaaryahanka daafaca kooxda queensburg rangers stephen colker kadib markii ay ka dhaawacmeen qaar ka mid daafacyadeeda waxaana la filaya in ciyaaryahankani uu cayaaro kulanka caawa inkastoo laga yaabo in benjigana uu ku soo bilowdo ama kaydka arsenaal waxaa laga adkaaday oo keliya laba ka mid a toddobiyo tobankii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay kooxda liverpool horyaalka bremier liaga waxa ay badisay lix kulan sagaal kulan barbardhac ayay gashay waxaana laga adkaaday oo keliya laba kulan sagaalkii kulan ee ugu dambeeyey ee kooxaha arsenaal iyo liverpool ay ku kulmeen garoonka liverpool iyo anfield waxa ay iska dhaliyeen soddon iyo shan gool tababaraha kooxda liverpool yargin clob waxa uu badiyey oo keliya shan ka mid a labiyo tobankii kulan ilaa iyo hadda uu macallinka u ahay kooxda liverpool horyaalka bremier liaga waxaana uu barbardhac gelay saddex goor halka afar goorna laga adkaaday kooxda liverpool waxa ay dhalisay oo keliya afar iyo toban gool tan iyo markii macallinnimada kooxdaasi loo magacaabay yergen clob iyadoo laba gool oo keliya dhalisay afartii kulan ee ugu dambeeyey naadiga arsenal lagama adkaanin sagaalkii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka bremier league oo ay ku ciyaartay garoonkeeda imarates hase yeeshee waxa ay badisay oo keliya hal ka mid afartii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda arsenal waxa ay sidoo kale dhalisay goolka ugu horreeya afar iyo toban kulan oo ka mid a horyaalka bremier league xilli ciyaareedkan mesud ozil oo kooxda arsenal u cayaara ayaa waxa uu dhaliyey ama uu caawimaad ka geystay lix iyo toban ka mid ah afar iyo labaatankii gool ee ugu dambeeyey ee kooxda arsenal ay ka dhalisay horyaalka bremier liaga waxa uu dhaliyey saddex gool isaga oo baasay saddex iyo toban gool xubintii cayaarahana waa naga intaas
jamaal axmed sheekh aad ayuu mahadsan yahay waa axmed cali sheekh raalle ahaada jamaal ayaa carabkaygu boobo inta badan barnaamijka nala socodsiiya ciyaaraha axmed cali sheekh ayuu ahaa iyo xubinta cayaaraha halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhalinyarada maanta waan idaacaddii duhurnimo gabagabadii baan kusii shaqaynaa ismaaciil oo de kolleyba dee dhinacaaga soo fiirinaya waxaanu- kaalay maun adigii saaray Ay, iminkana waxaan saaraynaa marian ruun oo kooxdii iftin ka ee tirsanay wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ka tirsanaan jirtay waa gartay maxay noo marka laba qaadaysaa kun iyo lix iyo toban bay dib soo cod- codkani ku qaaday heesta waaw balan dhegeysan
ansaxda roobkoon sannadada sugaya sankayga sarano isoo carfayse ansaxda roobkoon sabanada sugaya sankayga sarano isoo carfayse Nafta samara geliyo wadankosa sabaya Nafta samara geliyo wadankosa sabaya Sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray Sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray Nafta samara geliyo wadankosa sabaya Nafta samara geliyo wadankosa sabaya Sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray Sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray Saanadahan adiga adan ku sugayon ku saadaalinaye adan ku sugayon ku saadaalinaye aheley hibiinu yaabole heley hibiinu yaabole awayaaba heley yaabole yaaba heley yaabole asaddex awal xaatoo ku taalsiinka yaaba xaatoo ku taalsiinka adoo sidaan soo dhaweeyahay kii jacaylku sidii siiya kii jacaylku sidii siiya ee adoo sidaan soo dhaweeyahay adoo sidaan soo dhaweeyahay samirkiiyo dulqaadkii sidii siiya samirkiiyo dulqaadkii sidii siiya adoo sidaan soo dhaweeyahay adoo sidaan soo dhaweeyahay samihiyo wanaagoo sidii aniga een, marka laga soo tago erayada quruxda badan musiga iyo qaabka isugu dhacaya ha habdhaca dad iska baashaalaya baashaal ku jira hadda Dee, soo fanaaniintii hore kuma bannaana waa baashaalkaasaa la yidhahdaa ismaaciilo iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa codka fanaanada maryan ruun intaan mar kale kulmayna haddii aan la idmo waa ismaaciil iyo caashiin guud ahaan saaxiibada kaloo idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.